saraakiisha dalka kenya ayaa sheegay in dadka looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin al-shabaab ay dileen shan ka tirsan booliiska kenya iska hor imaad ku dhex maray magaalada mandera saraakiishu waxay sheegeen in dhowr askari oo kale lagu dhaawacay weerar labaad oo ka dhacay meel ku dhow ceelwaaq cabdixakiin maxamuud shirwaac ayaa arrintan warbixin inooga haya sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee reuters oo soo xiganaysa sarkaal ka tirsan dowladda shan ka mid a ciidamada booliska ee dalka kenya ayaa dhintay kadib markii weerar lagu qaaday gaadhi ay wateen oo xilligaasi marayay degmada mandheera ee gobolka waqooyi bari dalka kenya goor dambe oo salaasadii shalaya daniel buntotich oo ah ku-xigeenka booliska countiga koonfurta mandheera ayaa sheegay in xubnaha la dilay ay ku jiraan saddex askari oo boolisa iyo dad rayid ah oo caadiyan kaalmeeya booliska kuwaasoo la siiya lebis iyo hub tiro ka mid a ciidamada ammaanka ee dalka kenya ayaa bilihii u dambeeyey lagu dilay dhulka miyiga ah ee xadka ay kenya la wadaagto soomaaliya kadib weeraro ay ku qaadeen kooxda al-shabaab iyadoo ay reuters sheegtay in weerarkanna ay ka dambeeyeen oo ay kooxdu sheegatay dhinaca kalena isuduwaha ammaanka ee gobolka waqooyi bari kenya maxamuud saalax oo la hadlay wakaaladda wararka ee shiinaha ee jinwa ayaa sheegay in warbaahinta maanta oo arbaca u sheegay in saddex ka mid a ciidamada booliska ee kenya iyo laba ka mida booliskaasi oo ku gaafureegayay jidka isku xidha ceelwaaq iyo weliba mandheera weerarkaasi ay lagu qaada ay ku dhinteen waxaana intaasi ku daray inay weli ku raad joogaan maleeshiyaadkii weerarkaasi geystay ku-xigeenka guddoomiyaha mandheera daniel buntig ayaa isna sheegay in kuwii weerarka geystay ay sidoo kale gubeen gaadhi xamuul ah dhowr askarina ay halkaasi ku dhaawaceen kooxda weerarka labaad loo geystay ayaa waxay ahaayeen kuwo gurmad ahaan ugu socday askarta uu weerarka koowaad qabsaday weeraradan ayaa ah kuwii ugu dambeeyey weeraro xidhiidh ah waqooyi beri ay ka wadeen al-shabaab gaar ahaan dhulka xuduudda iyo weliba soomaaliya ay la wadaagaan kooxda al-shabaab ayaa fulinayay weeraro isxiiga tan iyo sanadkii laba kun iyo koob iyo tobankii oo ahayd markii ciidamada kenya ay galeen dalka soomaaliya si ay ula dagaal mahadsanidkaas waxau ahaa cabdixakiin maxamuud shirwaac oo warbixintaasi inoo soo koobayay halkaad kala socotaana waa v o a washington